waxaan rabaa dhinaca siyaasadda inaan wax yar ka ilaahda ayadan dabcan sidaad la socotaan waddanka waxaa ku soo fool leh arrimo doorashooyin ayaa ku soo fool leh waddanku waxaa ku soo fool leh isbeddel dhinaca siyaasadda ayaa ku soo fool leh galmudugna xubin firfircoon ayay waxay ka tahay arrimaha ayaga ah xubin firfircoon ayay ka tahay dhammaan shirarkii iyo madallihii madashii kala duwneed ee la qabanayana runtii si dhamaystiran oo wanaagsan ayaan uga qayb galnay kulankii hadda ugu dambeeyey ee madasha inkastoo anigu aanan matalaynin galmudug arrimahaas caafimaad daraaddeed haddana waxaa noo matalayay wafdi culus oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka waxaan waafaqsannahay dhammaan go-aanadii ka soo baxay ee madasha gaar ahaan kii ugu dambeeyey marka laga reebo marka laga reebo qodobka ku saabsan in laba xubnood oo dheeri ah lagu kordhiyo aqalka sare looguna kordhiyo loogu daro dowlad goboleedka puntland arrintaa ayada ah haddaan nahay reer galmudug iyo maamulka galmudug ma waafaqsanin xubnihii xubnihii iyo wafdigii loo matalayay madashana lagaamana tashan go-aankaasna waxba kama aysan qaadan sababta aan u diidaynaa xubnahaas dheeriga ee lagu darayna waxay tahay waxaan u aragnaa inay tahay safbursi inay tahan u aragnaa waxaan u aragnaa maamulka walaalaheena oo reer puntland oo markii horeba saddex xubnood oo runtii sadbursi ay watay in haddana saddex iyo toban xubnood looga dhigaahay waxaan u aragnaa inay tahay dheelitir la-aan oo dowlad goboleedyada iyo matalaada aqalka sare ee ku imaanaysa inay tahay waxaan u aragnaa ugu dambaynna inay tahay dheelitir la-aan oo ku imaanaysa matalaada qabaa'ilka ee aqalka sare taasna dhaawac taasna dhaawac ayay waxay ku noqonaysaa howlgudashada iyo shaqada aqalka sare ayay dhaawac ku noqonaysaa waxaan codsanaynaa waxaan codsanaynaa oo madasha ka codsanaynaa arrintaa ayadaa in dib u eegid lagu sameeyo maxaa yeelay ma malaynayo mana filayo inuu aqalka sare sidaas ku dhismi karo ma filayo mana malaynayo